العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين درسigeenii hore oo ahaa dersigii afraad ee ka mid ahaa duruusteenna imtixaanaha waxaynu ka hadalnay a'immada ahlu sunnaha qadiyadda ku saabsan alqawaaniin alwadciya kala mid dhigay aslulmasalaha oo alxukm bigayri maa anzala allah oo tilmaamay inay gaalnimo noqonayso haddii uu xalaashado ama xukumkii ilaahay uu dafiro ama uu beeniyo amaba se uu ka fadilo xukumka ilaahay ama uu la simo ama qawaaniinta isagu uu dejistay dadka uu ugu sheego inay tahay sharcigii ilaahay iyo diin allah subxaana wa tacaala uu soo dejiyey inay xaaladaha kufri iyo gaalnimo noqonayso haddiise intaa midina aanay la socon inay noqonayso kufrun duuna kufr gaalnimo yar ama kabiira min alkabaa'ir dembi dembiyada waaweyn ka mid a waxaynu markaa akrinay aqwaasha culimada wax ka mid ah labaatan caalim in ka badan ayaynu masaladaa ka soo naqlinay ama ka soo raray waraaqaha ayaanay ku qoran tahay fataawada culimadu inta aynaan akhrin darsigeenna caawa sida aynu ballan qaadnay isagoo darsigii shalaad waxaa ciwaankiisuu noqon doonaa iqaamat alxujati waalburhaan calى ضacfi اlqowl bالtafriiq bayna alqadiyati wاlqanuun اlcaam waxaynu sheegaynaa adilada xujajka iyo baraahiinta tilmaamaysa in la kala tafriiqiyo oo la kala geeyo marka qadiya mucayana qadiyad gaara bigayri maa anzala allahu lagu xukumo iyo marka qaanuun caam oo guud laga dhigto alxukm bigayri maa anzala allah waa qowl markaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen waxaynu tilmaanay qowlka odhan alxukm bigayri maa anzala allah kulluhuba waa gaalnimo iyadoo la kala qaadqaadin qowlkaasi inuu yahay qowlu lkhawaarij markaa qowl kale oo wasat ah oo qowlka ahlu sunnaha ee asalkaa u dhaxeeya iyo qowlka khawaarijta ayaa dadka qaarkood markaa ay ku qowleen waxay yidhaahdeen haddii xaakimka xukumka aslan wuxuu ku xukumaa uu yahay bimaa anzala allah laakiin mararka qaarkood uu khilaafo itibaacan lilhawa kaasi ayaan gaaloobahayn laakiin ka asaalatanba wuxuu wax ku xukumayaaba ay tahay qawaaniin wadciya ama isagu ha dejiye ama cid kaleba ha u dejisee kaasi waa kaafir bay yidhaahdeen markaa kala kaxaynta ama kala geyntaa la kala geynaayo laba xukum la kala siinayo xaakimkaa qadaayaadka qaarkood ku xukumaya bigayri maa anzala allah iyo kaa qawaaniinta wax ku xukumaya tafriiqa noocaasi inuu yahay mid daciifa oo aan daliil ku binaysnayn ayaa darsigeenna caawa ku saabsanaan doonaa sideedabana kolley waad la socotaan ciddii darsiga hore ula socotay qadiyadda marka aynu ka niqaashaynaa ma aha ma xalaal baa in wax lagu xukumo bilqawaaniin alwadciya o bigayri maa anzala allah mise waa xaaraan taasi waa amrun mafruuqun minhu oo muslimiintu ay isku waafaqsay inay xaaraan tahay in wax lagu xukumo diintii ilaahay soo dejiyay waxaan ahayn oo dembi ay tahay ilaahay lagaga fogaanayo qof kalna xaaladaha qaarkood gaalnimo ay gaadhsiin karto laakiin waxa aynu ka hadlaynaa masalada ah ma dembi gaalnimo gaadhsiisan baa mise waa dembi gaalnimada ka sokeeya waa in la fahmo maxalu nisaacu inuu intaa yahay ilaa toban weji ayaynu tilmaami doonaa oo aynu ku caddaynayno inaanu farqi u dhaxayn inuu hal mar ku xukumo bigayri maa anzala allah iyo inuu noloshiisa oo dhan ku xukumo bigayri maa anzala allah iyo inuu qaanuun dejisto iyo inaanu qaanuunba dejisana maalinba wixii ay la noqoto inuu ku xukumo tobankaa weji insha allahu tacaala waxay koobsan doonaan qawaacid wa dawaabit muhima fii baabi takfiir waxaa ku dhex jira qawaacid iyo dawaabid aada u muhima oo qofka taalibulcilmigu u baahan yahay inuu garto baabkan takfiirka marka laga hadlaayo waxaa kaloo dhex socda tobankaasi qodob darsigeenna caawa uu ka kooban yahay yacnaa shubahaadka dadka qaarkood oo masaladan wax ku takfiiriya had iyo jeeraale ay xujaystaan iyo jawaabtooda oo wada socoto qodobka koowaad wuxuu yahay ana alxukma bigayri maa anzala allah ida kana mukafiran bidaati istawaa qaliilu wa kahiiruhu fii naqdi aliimaan wain lam yukafiran bidaatihi istawaa qaliilu wa kahiiruhu fii cadami naqdi aliimaan waa masale darsiga hore aynu ka dhawaajinay ama aynu tilmaanay alxukmu bigayri maa anzala allah hadduu gaalnimo sidiisa u yahay diinta lagaga baxo intiisa yar iyo intiisa faraha badani isku mid bay noqonayaan oo diinta waa lagaga baxayaa ka badsada iyo ka yaraystaba haddaanu sidiisa gaalnimo u ahayna dembi kale uu yahayna intiisa yar iyo intiisa badani waa ka sinaanayaan inaan diinta lagaga baxaay ka gayrihi min alkabaa'iri waaddunuub tusaalahaan shurbu alkhamr waazina waaldulm wagayriha min almuxaramaat waxaynu ogsoonnahay intooda yar iyo intooda badan inay isku mid tahay oo inta yara ee zinadaa mar haddaan islaamnimada lagaga baxayn inta badanna lagaga bixi maayo kadaalika waxaynu ogsoonnahay waxyaabaha gaalnimadaa intooda yar iyo intooda badan inay isku mid tahay qofka hal mar ilaahay caaya iyo ka caadaysta labaduba gaalnima ayay ku jiraan oo loo odhan maayo kani hal mar buu caayo gaaloobi maayo kana in badan buu caayaayo waa gaal la odhan maayo marka alxukmu bigayri maa anzala allahuna waddadaasunbuu maraya laba kama dhaxayso inuu ka mid noqdo dembiyada aan lagu gaaloobin oo intiisa yar iyo intiisa badaniba isku mid noqoto aan lagu gaaloobin iyo inuu ka mid noqdo dembiyada lagu gaaloobo diinta lagaga baxo oo markaa intiisa yar iyo intiisa badanba lagu gaaloobo haddiise waxa weeyaan la yidhaahdo alxukmu bigayri maa anzala allah intiisa yar lagu gaaloobi maayo intiisa faraha badanna waa lagu gaaloobayaa taasi waxa ay noqonaysaa khuruuj ama bixitaan laga baxay asalkaa ah maa yanqudu aliimaan yastawi qaliiluhu wa kahiiruh waxa iimaanka buriyay intiisa yar iyo intiisa badani waa isku mid waxaanay noqonaysaa in la sugay xukum aan daliil lahayn haddaad tidhaa dembigaa intiisa yar diinta lagaga lagagama baxo intiisa badanna diinta ayaa lagaga baxa waxaad sugtay xukum xukumkaasina daliil buu kaaga baahay daliil baa lagaa rabaa inaad la timaadid haddaba waxay caddeeyeen a'immadu raxmatullaahi calayhim dembigu haddii uu yahay mid lagu gaaloobo in jinsigiisa lagu gaaloobayo jinsigiisuna dhiigga uu xalaalaynayo jinsigiisa markay leeyihinna waxay uga jeedaan mar haddii wax ka mida la helo ama ha badnaato ama ha yaraatee dembiga haddii aan lagu gaaloobinna intiisa yar iyo intiisa badani waa isku mid oo lagu gaaloobi maayo dhiigga qofkana xalaalayn maayo sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa la yidhahdo assaaribu almasluul ee uu kaga hadlo masalada ku saabsan yacnaa shatmu rasuul cayda rasuulka la caayo xukunkeeda ayaa wuxuu caddeeyey cayda rasuulka la caayo inay gaalnimo tahay haddii la badsado iyo haddii la yaraystaba waxaanu kitaabkiisa ku radiyey dadka qaarkood oo yidhi macnaa inta yar lagu gaaloobi maayo inta badan baa lagu gaaloobaya isagoo taasi ka jawaabaya wuxuu yidhi sheikhulislaam aljinsu almubiixu liddam laa farqa bayna qaliilihi wa kahiirihi wa khaliidihi wa khafiifi fii kownihi mubiixan liddam shayga dhiigga xalaaleeya qofka dhiiggiisa xalaaleeya markuu qofku la yimaado farqi uma dhexeeyo intiisa yar iyo intiisa badan intiisa adag iyo inta khafiifkaa xagga dhiig xalaalaynta isku mid bay ka noqonayaan sawaaun kaana qawlan aw ficlan shaygaasi ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo kaariddati wazina waalmuxaarabati wa naxwi dalik sida riddada gaalowga wixii lagu gaaloobo iyo zinada iyo muxaarabada oo ah shuftanimadii iyo waxyaabaha lamidii intooda yar iyo intooda badaniba waa isku mid macnaa riddada waxaa la idhaahdo shay kastoo lagu ridoobay intiisa yar iyo intiisa badani waa isku mid zinadana inteeda yar iyo inteeda badani waa isku mid oo dee kii muxsanka ahaa waa la rajminayaa dhagax baa lagu dilayaa ama in badan ha sinayste ama in yar ha sinayste muxaarabaduna waa la mid oo ka maalin qura shufta noqda ee dadka waxa weeyaan jidka u gala khawafa annaas iyo kamaal arrintaa caado ka dhigtaa isku mid bay noqonayaan wa hada huwa qi- qiyaasu lusuul usuusha iyo qawaacidda islaamku siday keensanaysaa waa sidaa faman zacama ana min alaqwaali aw ilafcaali maa yubiixu dam idaa kahura walaa yubiixuhu maca alqila faqad kharaja can qiyaasi alusuul qofka haddaba sheegta aqwaasha qaarkood ama afcaasha qaarkeed inay dhiigga xalaalayso haddii ay fara badato qofkii sameeyey dhiiggiisu xalaaluu noqonayo haddii ay yar tahayna inaanu dhiiggu xalaal noqon ahayn faqad kharaja can qiyaasi alusuul waa ka baxay kaasi usuulsha iyo qawaacidda islaamku waxa ay keensanaysa walaysa lahu dalika ilaa binasli yakunu aslan binafsihi iskamana odhan karo qofku shaygaa marka la badsadana waa lagu gaaloobaa ama dhiigga ayuu xalaaleeyaa marka in yar lagala yimaadana laguma gaaloobo ama dhiiggama xalaaleeyo ilaa deli inuu la yimaado mooyaane sidaa sheegaya walaa nasa yadullu calaa ibaaxati alqatli fi lkathiir duuna alqaliil lagamana soo heliyo nusuusta daliil tilmaamaya shay intiisa yari inay dhiigga aanay xalaalayn intiisa badan inay xalaalaynayso ama intiisa yar aan lagu gaaloobin intiisa badanna lagu gaaloobo taa nusuusta laga soo heli maayo asaarib almasluul nusqada muxaqaqa ee saddexda juza ama saddexa mujalladooda juska labaad safxada boqol iyo lix iyo toddobaatan waxaa kaloo uhi sheikhu lislaam ibnu taymiya waida kanat alusuul almansuusatu aw almujmac calayha mustawiya fi ibaaxati اdam bayna almarati alwaaxidati walmaraati almutacadida kana alfarqu baynahuma fi ibaaxati اdam ihbaata xukmin bilaa aslin walaa nadiir bal calى khilaafi اlusuuli اlkuliyati wadalika gayru jaa'iz wuxuu leeyahay nusuusta laysku waafaqsan yahay waxa ay simaysaa arrimaha dhiigga xalaaleeya haddii hal mar qofku uu sameeyo haddii marar badan uu sameeyo marka in la kala tafriiqiyo oo la yidhaahdo halka mar ama inta yari xalaalayn maysa inta badan baa dhiigga xalaalaynaysa taasi waxay noqonaysaa ihbaata xukm bilaa aslin walaa nadiir in xukum la sugay daliil aan loo haynin wax looga qiyaas qaato oo lagu shabahaana aanu jirin bal calaa khilaafi alusuuli alkuliya usuusha guud ee islaamka mid khilaafsan bay noqonaysa wadalika gayru jaa'iz in la sugo xukum aan nas loo haynin usuushiina khilaafsan waa midaan bannaanayn wa yuwadixu dalika buu leeyahay taa waxay noo caddaynaysa ana maa yanqudu aliimaana min alaqwaal yastawi fiihi waaxiduhu wa kahiiruh waxaa iimaanka buriya hadallada ka mida halkiisa mar iyo intiisa badani waa isku mid oo ka hal mar ka in badan sameeyo sida iimaankiisu u burayo ayaa ka hal mar la yimina iimaankiisu u buraya asaarim juska labaad boqol toddobaatan iyo sideed waa sii wada waxa weeyaan hadalkaa hadallo lamida waa ku qoran ilaa boqol sagaashan iyo toddobaatan iyo sagaal halkaa marka waxaynu ka fahanay inay tahay mid baadila oo nusuusta iyo usuusha toona aan waafaqsanayn in shay la yidhaahdo ama hadal ha noqdo ama ficil ha noqdo ama ictiqaad ha noqdee intiisa yari iimaanka ma buriso intiisa badanina way burisaa qowlkan markaa odhanaya waxaa la kala tafriiqinayaa laba xukum la kala siinaya alqadiya almucayana iyo alqawaaniin sidaasi ayuu ka dhigan yihi oo alqawaaniintu waa maxay soo alxukmu bigayri maa anzala allaahugii oo isbiirsaday un maaha ma wax kala ah oo farabatay markaa sida halka mar aad u leedahay iimaankama burisoo diinta lagaga looga lagagama baxo ayaa intaa faraha badan ee isbiirsaytana ay la xukum noqonaysa haddaad kala tafriiqiso laba xukumaad kala siisana waxay noqonaysaa anaka asbadta xukman bilaa aslin walaa nadiir wa khaalafta qiyaasa alusuul almujmac calayha inaad sugtay xukum aan daliil lahayn wax looga qiyaas qaato shareecada ku sugan oo la haleeshiyaana aanu jirin bal qawaacid iyo usuusha shareecada waxa weeyaan khilaafsan taasi waa qodob kood qodobka labaad annahu laa yajuusu liaxadin kainan man kana an yuqayida ma aطlaqahu shaarica ashariif ila bidaliilin wabayinatin min kitaabin aw sunna shareecadu waxa ay ilaaqday ay sii daysay xaaladihiis oo dhan isku mid ay ka dhigtay qofna uma bannaana inuu xaaladaha qaarkood xukum gooniya uu siiyo ilaa daliil inuu keeno mooyaane adilada ku soo aroortay alxukmu bigayri maa anzala allah kulluhaa waa waaxida inta yar iyo inta badan may kala duwin lam tufariq waxaana ahlu sunnuhu ay ku ijmaaceen أن من لم يحكم بما أنزل الله في قضية أو قضايا كثيرة فهو كافر كفرا أكبر إن كان مستحلا أو جاحدا أو مكذبا أو مفضلا أو مساويا أو مفتريا على الله بالنسبة الشرع المبدل إلى الله qofka ku xukuma sharciga ilaahay waxaan ahayn hal qadiyo ama qadaaya fara badan waxay isku waafaqeen inuu yahay kaafir kufri diinta lagaga baxayo hadduu xalaashado ama xukumki ilaahay dafiro ama uu beeniyo ama xukumkiisa ka ilaahay uu ka fadilo ama uu la simo amaba se ilaahay uu ku been abuurto oo xukumkaa hawadiisa uu ka keenay dadka uu ugu sheegay inuu xukumkii ilaahay taasi inuu kaafiriya waa la isku waafaqa amaa haddii waxa weeyaan uu ku xukumo bigayri maa anzala allah isagoo intaa midna aan ictiqaadsanayn waxyaabaha lagu gaaloobaya o dhami aanay la socon fii qadiyatin aw qadaaya aw biqaanuunin caamin fahuwa kaafir kufran asqar laa yanqul can ilmilla mar haddii mukafiraadkaa kale aanay la socon ama qadiyad qura ha noqoto ama qadaayaad badan ha noqoto ama qaanuun iyo dastuurba ha ka dhigtee waxay noqonaysaa kufri yar iyo dembi weyn oo miladiyo diintaan lagaga baxaayo wa hada fahmu salaf lihadihi alaaya salafkuna aayadda sidaasi ayay u fahmeen saxaabada iyo taabiciinta ibnu cabbaas miyuu kala qaaday waman lam yaxkum ma anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun soo ma odhan kufrun duuna kufr iyo kufru laa yanqul can ilmilla markaad qawaaniinta ka hadlaysa ma wax kalaad daliishanaysa oona aayadda ahayd falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fimaa shajara baynahum miyaanay tafsiilin culimmadu aanay odhan haddii mukafiraadkaasi ay la socdaan iimaanka la diidayo waa asluliimaan qofka iimaanba ma laha bay noqonaysaa haddii mukafiraadkaa kale aanay la soconna waxaa la diidayaa waa kamaalu liimaani alwaajib waa iimaankii waajibka ahaa baan dhammaystiran weeyaan macnaheedu qof iimaankii waajibka kuwa aan la wada iman buu noqonaya markaa salafku lam yufariqu yaani saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immatu ahli sunna alxukmu bigayri maa anzala allah suwarkiisa iyagoon kala qaad qaadin fii qadiya aw qadaaya aw qaanuun caam weligoodba tafsiilkaasun bay sheegayeen markaa ninka idhaa waa la kala qaad qaadaya isaga ayaa daliil laga rabaa hadduu idhaa waman lam yaxkum maa anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruuna baa u daliila in taxkiimu alqawaaniin ay kufri tahay waxaa la leeyahay dee haddaad sidaa tidhaahdo waxay daliil u tahay qadiyadda quri inay kufri tahy aayaddu labadamay kala tafriiqin haddaad tidhaha qawaaniintu inay kufri tahy waxaa u daliilo falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fimaa shajara baynahum waxaa lagu leeyahy qadiyad hal mar hadduu ku xukumana inay kufri tahay bay aayaddu daliil u noqonaysaa haddii madhabkaaga lagu raaco haddaad tidhaahdo waman lam yaxkum ma anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun markuu hal mar ku xukumo itibaacan lilhawa kufrigiisu waa kufrun duuna kufr dee waxaa lagu leeyahay marar badan markuu ku xukumana waa la mid oo aayaddu waa iyadii uun laba aayadood ma kala aha wakadalika adilada kale ee baabka waxa weeyaan ku soo aroortay walihada ba alimaam ibnu baaz raxmat ullaahi calayhi markuu qadiyadda qawaaniinta ka hadlayey wuxuu ku dabaqayaa aharka ibnu cabbaas kamaa qaala ibnu cabbaas wagayruhu min asalaf kufrun duuna kufr qaanuunka haddii aanu xalaashan ama shareecada ka fadilin arrin kaloo gaalnime haddaanay raacin siduu ibnu cabbaas iyo kayruhu min asalaf ay yidhaahdeen waa kufrun duuna kufri buu leeyay fajacala kalaama ibnu cabbaas fii tafsiiri hadihi alaayaat caaman fi alqadiyati waalqaanuun waxaa markaa qodobkaa sii taakiidinaya qodobka saddexaad oo ah a'immadii hore iyo culimmada ahlu sunnuhu markii ay ka warramayeen manaad takfiir alyahuud yuhuudda gaalnimadooda waxaa cillo iyo sabab u ahaa waxaa odhan kartaa yuhuudda miyaanay sidoodaba gaalo u ahayn sidooda gaalay marka hore u yihiin laakiin waxaa la dhaha kufrigu macnaa yatajaza isagoo gaalu haddana gaalnimo labaad uu la iman karaa qadiyaddan mucayanka oo ah qadiyat alxukm bigayri maa anzala allah oo yuhuudi ay samaysay markay a'immadu ka warramayeen sababtay ugu gaaloobeen maxay tahay de waxay tilmaameen sababta ugu gaaloobeen inay tahay juxuudka xukumka ilahay ay dafireen iyo ilahay ay ku been abuurteen xukumka ilaahay sidee bay u dafireen markii la yidhi hal tajiduuna rajma fi fi tawraat qofka zaaniga ee muxsankaa in la rajmiyaa tawraad ma ku qorantay maya bay yidhaahdeen waa dafireen oo haddaa maxaa ku qoran dee waxaa ku qoran in la fadeexadeeyo ilaahay bay markaana ku been abuurteen marka laa shaka walaa rayb yuhuudi inay dejisatay qaanuun qaanuunka dejisteen muxuu ahaa kooda daciifka ahi haddii uu sinaysto in xadka lagu oogo ka shariifka ahi haddii waxa weeyaan uu la yimaado maa yuujib alxadna inaan xadka lagu oogina si kale un loo yaro ciqaabo alaysa hada qaanuunan mukhaalifa lisharci illaah kaasi miyaanu ahayn qaanuun ilaahay sharcigiisa khilaafsan haddana qadiyaddaa culimmadu markay ka hadlayeen may odhan yuhuudi sababtay u kufriyeen waxay tahay fii haadihi almas'ala qaanuunkan iyo istilaaxan ay dejisteen culimmadu saamay odhan ee waxa ay ka dhigeen sababta ay u kufriyeen fii hadihi almas'ala juxuudahum waiftira'ahum cala allah haddii marka mujarad taqniin alqawaaniin wa wadcaha waalistilaax calayha hadday sideeda kufriya gaalnimo u tahay ahlucilmigu waxay odhan lahaayeen yuhuudi markay samaystay qaanuun sharciga ilaahay khilaafsan bay kufriday laakiin may odhanee maxay yidhaahdeen yuhuudi waxay u kufriday lijuxuudihim wa kadibihim wa iftiraa'ihim cala allah mana bannaana arrin sideeda gaalnimo u ah in cillo looga dhigo juxuud iyo istixlaal iyo iyo iftiraa iyo wax lamida qofka ilaahay caaya tusaale ahaan ma odhan kartid wuxuu u gaaloobay inuu ilaahay caayaab u xalaashaday ma odhan kartid waxaad leedahay mar hadduu ilaahay caayaba caydaa lafteedaaba gaalnimaa marka tacliilka culimadu takfiiru lyahuud aladiina wadacuu lahum qaanuunan ay ku tacliiliyeen ay ku sababeeyeen juxuudka iyo kitmaanka iyo aliftiraac cala allah waxay daliil u tahay in qadiyatu alqawaaniin alwadciya in tafsiil lagu sameeyaa oo haddii qofka juxuud iyo iftiraac cala allah iyo mukafir kale u raaco la yidhaahdo waa gaalnimo haddii kalena gaalnimo maaha waa dembi weyn inay qadiya tahay qadiima bal inay tahay min kalaafi min kalaami salafi lumma ayay noo caddaynaysaa marka waxaynu nidhi ana asalafa walculamaa min ahli sunnati jacaluu manaata takfiir alyahuud aladiina qananuu qaanuuna mukhaalifa lisharci waاstalaxuu calayhi aljuxuuda walkadiba cala allah walow kaana ataqniinu kufra bidaatihi lama callaluu takfir alyahuud biljuxuudi walkadibi cala allah bal saraxuu biana almuslima laa yakfir bimujaradi hada alficl bal culimmadu waxay tasriixiyeen taqniinka ama qaanuun dejinta yuhuuddu ay samaysay qof muslimi haddii uu sameeyo inaanu ku kufri yahayn ficilkaasoo qura ilaa idaa facalahu cala sabiili ma facaluu ilaa ficilkiisa inay ula socoto mooyaane wixii yuhuud ula socday oo ah aljuxuud walkadib waliftirac cala allah ibnu kathiir wuxuu yidhi isagoo sababaynaya yuhuuddaasi qaanuunka dejisatay sharcigii ilaahay khilaafsan sababtay u gaaloobeen liannahum jaxaduu xukma allahi qasdan minhu wacinaadan wacamdaa xukumkii ilaahay bay dafireen buu yidhi oo rajmigu tawraad kumaba jira bay yidhaahdeen miyay bannaan tahay arrin sideeda gaalnimo u ah qofka ku gaaloobay marka laga warramayo in la yidhaahdo wuxuu ugu gaaloobay liannahu jaxad laa yajuus hada min madhab almurjica walaysa min madhabi ahli sunna waljamaca ee arrintanay sameeyeen inaanay sideeda gaalnimo u ahayna sababtay ugu gaaloobeen juxuudka ay tahay ayuu ibnu kathiir raximah llahu tacaala fi tafsiir ilaaya uu ku caddeeyey waxaa hadalkiisa kasii caddaan badan hadalka ibnu jariir aabari ibnu jariir wuxuu yidhi fain qaala qaa'ilun faina allaha tacaala dikruhu qad cama bilkhabari bidalika can jamiici man lam yaxkum bima anzla allah fakayfa jacaltahu khaasan hadduu qof yidhaahdo ilaahay ma kala qaadqaadin dadka ku xukuma bigayri maa anzala allah dhammaantoodba ilaahay kaafiruuna buu ku sheegay maxaad adigu uga dhigtay mid ku khaasa yuhuuddii aayaddu ay ku soo degtay haddii su-aashaa lay weydiiye buu leeyay ibnu jariir qiila ina allaha tacaala cama bilkhabari bidalik ilaahay subxaana wa tacaala khabarkan waxa uu ka warramay can qowmin kaanuu bixukmi illahi aladii xakama bihi fii kitaabihi jaaxidiin oo aayadduba cidda ay ku soo degtay ee lagu xukumay inay kaafiruuna yihiin waxay ahayn xukum dafir dad dafirsan xukumkii ilaahay fa akhbara canhum anahum bitarkihim alxukma cala sabiili ma tarakuuhu kaafiruun marka ilaahay markuu leeyahy fa waman lam yaxkum ma anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun wuxuu u jeedaa kuwa xukumka ilaahay dafiro doo iyaga ayaa aayaddu kusoo degtay sa rasuulkuba caddeeyey kulluhaa fi lkufaar ayuu yihi rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim marka ilaahay wuxuu tilmaamay inay kaafiruuna yihiin oo ay ku gaaloobeen xukunkaa ilaahay ay ka tageen ee sidaa la sheegay ee ah inay dafireen xukunkii ilaahay ay uga tageen maaha mujaradu tarkiga tegistoo qura maaha xukumkii ilaahay bay ka tageen iyadoo ka tegistoodaasi ay la socoto dafiritaan ilaahay xukumkiisa ay dafireen fa akbara canhum anahum bitarkihim alxukma wuxuu ilaahay ka warramay tegista ay ka tegeen xukunkii ilaahay calaa sabiili maa tarakuuhu ee sidaa la sheegay ay uga tegeen oo ah juxuudka kaafiruuna inay yihiin wakadalika alqowlu fi kuli man lam yaxkum bima anzala allah jaaxidan bi huwa billahi kaafir markaa ma lihin yuhuud bay ku khaas tahaye qof kasta oo aan ku xukumin sharcigii ilaahay isagoo xukumkii ilaahay dafirsan isna sidoodoo kaleu kaafir noqonaya kama qaala ibnu cabaas liannahu bijuxuudi xukm allahi bacda cilmi anahu anzalahu fi kitaabi nadiiru juxuudi binubuwati nabiyi bacda cilmi anahu nabiyun markaa dafiritaanka xukumka ilaahay uu dafiray isagoo garanaya isagoo ogoo garanaya ilahay inuu soo dejiyey waxay la mid tahay inuu nebinimada nebi maxamed uu dafiray marka ibnu jariir hadalkiisa maxaa ka cad yani manaatu takfiir alyahuud aladiina wadacuu lahum qaanuunan inuu ahaa aljuxuud qofka muslimkee ka taga xukumka ilaahay qaanuun dejistaana inuu kufriya ayuu gaaloobayo markuu sidoodoo kale uga tago oo ficilkiina uu kala mid noqdo ictiqaadkiina uu kala mid noqdo iyaga oo ficilkii uu kala mid noqdo xukumkii ilaahay uu ka tago ictiqaadkiina uu kala mid noqdo xukumka ilaahay uu uga tago juxuudan dafiritaan uu dafiraya awgeed haddii markaa qaanuun dejintu sideeda gaalnimo ay u tahay diinta lagaga baxayo qaanuun dejintaa yuhuuddu ay ku gaaloobeen kuma sababeeyeen ibnu jariir juxuud oo shayga sidiisa gaalnimo u ah marka laga warramayo laguma sababeeyo juxuud juxuudku sidiisuu gaalnimo u yahay haddii markaa tarkigu ama ficilku sidiisa gaalnimo u yahay laguma sababeeyo waxyaabaha kale cinda ahli sunnati waljamaca marka hadda waxay nooga caddaatay man wadaca qaanuunan mukhaalifa lisharci illaah waxakama bihi kama wadacat alyahuudu lahum qaanuuna mukhaalifa lisharci illahi waxakamuu bihi yakunu kaafiran kama kafarat alyahuud idaa xakama bihi cala sabiili maa xakamat bihi alyahuud waxa uu ku gaaloobayaa kaa qaanuunka dejistee ku xukumay sidii yuhuud oo kale marka xukumkiisaasi kii yuhuudda uu la mid noqdo ee uu kala mid noqdo xagga dafiritaanka yuhuudda xukumkii ilahay ay dafirsanay ilaahayna ay ku been abuuranaysay laakiin haddii xagga qaanuun dejintu inuu ka waafaqo oo isaga juxuudkii uu ka maqan yahay iyo mukafiraadkaa kale ay ku dhaceen yuhuuddu fii hadihi almasala dee la xukum noqon maayo wa qaala alqaasimi raximah llah fii maxaasini taawiil tafsiirkiisa la yidhaahdo ay man lam yaxkum bidalika mustahiinan bihi munkiran lahu kamaa yaqtadiihi ma facaluuh iqtidaa'an bayinan faulaa'ika hum alkaafiruun qofka aan ku xukumin sharciga ilaahay isagoo sharciga ilaahay quursanaya xaqiraya oo munkiran lahu dafirsan oo diidan kamaa yaqtadiihi maa facaluuhu sida ay keensanayso ama uu keensanayo waxaa yuhuuddu ay sameeyeen faulaa'ika hum alkaafiruun kaasi ayaa kufriyaya ka markaa xukumkiisa bikayri maa anzala allah uu ku xukumayaa uu yahay mid ku dhisan xaqiris ilaahay sharcigiisii uu xaqirayo dafiritaan uu dafirayo sidaa yuhuudi ay sharcigii ilaahay u dafirtay ay u inkirtay markaasi ayuu noqonayaa mid gaalooba sidaa yuhuudi ay ugu gaalowday laakiin haddii istihaano iyo inkaar aanay la socon quursi iyo dafiritaan xukumkii ilaahay u dafiraya oo arrinkiisu uu yahay uun mujarad inuu sharcigii ilaahay khilaafo oo xakama biqaanuunin wadciyin mukhaalifin lisharci illah dee ficilkaasoo qura ku gaaloobi maayo waayo yuhuudi ficilkoo qura kumay gaaloobine waxay ku gaaloobeen bilistihaanati bisharci illaahi waalinkaari lahu waa waadix hadalkiisu mufasiriinta markaan tafaasiirtooda aan eegay macnaa waxaad arkaysaa dhammaantoodba in kufru lyahuud fii hadihi almasala ay ku cilaynayaan juxuudka iyo kadibka iyo iftiraaga taasina waxay noo caddaynaysa inuu ku celcelinay inaan mujaradi taqniinka aanay ku gaaloobine ay ku gaaloobeen intaa inay u raacday juxuud oo sidiisa gaalnimo u ah ina waadixtii baan umalaynaya haddii markaa qaanuun dejintu sideeda gaalnimo ay u tahay culimmadu waxay odhan laheen qaanuunka dejiyeen bay ku gaaloobeen ee may yidhaahdeen waxay ku gaaloobeen juxuudka dafiritaanka iyo quursiga ilaahay sharcigiisa ay quursadeen tafaasiirta kale saas ayaa ku wada qoran tafsiir waxa weya alqurtubi iyo tafsiir fatxu lbayaan lisadiiq xasan khan iyo fatxu lqadiir lishawkani iyo ruuxu lmacaani lilaluusi iyo ataxriir waltanwiir libni caashuur iyo axkaamu lqur'aan lisaayis hor sheekhulislaam ibnu taymiya isna masalada ishaaray majmuucu lfataawaha wakadalika alimaamu shinqiiti raximah llahu tacaala fi tafsiirihi adwaa albayaan qodobka afraad wuxuu yahay qaanuun dejinta aanay gaalnimo kale la socon ama qaanuunku xukumka aanay gaalnimo kale la socon in wax lagu gaalaysiiyaa maaha mid nas ku dul qotonta oo nas ina odhanaya xaaladaasi waa gaalnimo dee ma jiro aayaadka xukumka ka hadlayana waxaynu tilmaanay inay caam yihiin oo qadiyadda qura iyo qaanuunka caamkaaba ay shamlisanayaan oo labadu isku meelun dee ay marayaan marka aayaadkaa laga hadlaayo mana aha masale lagu ijmaacsan oo laysku waafaqsan yihi oo ma jira ijmaac ku sugan in wadcu lqawaaniin walxukmi bihaa uu yahay kufri iyo gaalnimo marka waxaynu odhan karnaa kufri bawaaxa ma aha gaalnimo cad oo aan laysku khilaafsanayn ma aha qadiyadda wadcu lqawaaniin iyo walxukmu biha mana aha mid aynu burhaan uga haysanno min cindi illaah rasuulkeenna caleyh afdal salaatu watasliim waa diiday xukaamta muslimiinta u taliya in lagu khuruujo lagu baxo oo daacadooda laga baxo ilaa inay la yimaadaan mooyaane kufri bawaax gaalnimo gaal inay gaalnimo tahay cadday oo nas loo hayo ama ijmaac marka waxay noqonaysaa in qadiyadda qawaaniinta wax lagu takfiiriyaa min atakfiiri bilixtimaal arrin muxtamila oo marka ay ugu yar tahay markaa cafwan ay ugu sarrayso ixtimaasho inay gaalnimo noqoto inaanay gaalnimo noqon in wax lagu gaalaysiiye bay noqonaysaa haddii masalada wax lagu gaalaysiiyo waa arrin muxtamila oo u dhaxaysa marka darajaday u sarrayso la gaadhsiiyo waxay u dhaxaysaa gaalnimay noqon kartaa iyo gaalnimo ma aha waa gaalnimo iyo gaalnimo ma aha bay udhaxaysa gaalaysiinta marka wax lagu gaalaysiyo waxay noqonaysaa min atakfiiri bilmuxtamil in wax lagu takfiiriyo waxa weeyaan arrin muxtamila taana waxay noo caddaynaya dadka alqawaaniin alwadciya oo gaalnimo kale aanay la socon wax ku gaalaysiiyaa waxa ay ku odhanayaan ninkan qawaaniinta dejistee wax ku xukumayaa haddaanu xalaashan ahayn ama sharciga ilaahi aanu ka fadilahayn oanu u arag inay qawaaniintu sharciga ay ka wanaagsan tahay oo ay tahay alaslax lilbilaadi waalcibaad fama aladii yaxmiluhu calaa haada haddaa maxaa u geeyey saas ayuu ku odhanaya inuu sharciga ilaahi halkaa iska dhigo oo qawaaniin uu soo qaato maxaa u geeyey haddaanu xalaashan ahayn ama sharciga ilaahi aanu ka fadilahayn oo aanu u arag inay iyadu sharciga ilaahay dadka uga wanaagsan tahay waxaa markaa jawaabta ay noqonaysaa in la yidhaahdo arrintu sidaa aad sheegaysaan way ixtimaashaa way noqon kartaa waxa qawaaniinta u geeya inay tahay inuu xalaashanayo ama inuu arkay inay sharciga ilaahay ka wanaagsan tahay oo ay tahay alaslax lilbilaadi waalcibaad sidaa way ixtimaashaa waxa kale ixtimaashaa oy noqon kartaa isagoon xalaashan ahayn sharciga ilaahayna aan ka fadilahayn haddana inuu qawaaniinta wax ku xukumayo oo uu isleeyahay haddaad iyada wax ku xukumi weydo xukumkaad waayi doonta oo qaar kaa xoog badan oo kaa sarreeya ay kaa tuuri ama shacabkaaganaaba kuu kici doonaba haddaad taxkiimu shariica aada la timaado amaba se ay tahay qawaaniintu mid isagu meesha uu ugu yimi iyadoo shaqaysa isleeyahay haddaad beddesho sii xukumi maysid dadka labadaaba way ixtimaashaa in xalaashi iyo tafdiil uu u geynayo iyo in waxyaabaha kale aan sheegnay ay u geynayaan inay labadaba ixtimaashana a'immada ayaa tilmaamay oo maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llahu tacaala wuxuu yidhi wa fii danni annahu laa yumkin liaxadin an yutabiqa qaanuuna mukhaalifa lisharci yaxkumu fiihi fii cibaadi illah ila wahuwa yastaxiluhu wayactaqidu annahu khayru min alqanuuni alsharci fahuwa kaafir hada huwa aldaahir wailaa fama aladii xamalahu calaa dalik wuxuule sheekh ibnu cuthaymiin sidaan anigu u malaynayo suurtagal maha qofku inuu dabaqo qaanuun sharciga ilaahay khilaafsan oo addoomaha ilaahay uu ku kala xukumo isagoo xalaashanaya mooyaane oo ictiqaadsan qaanuunkani sharciga ilahay inuu ka khayr badan yahay kaasi markaa kaafir buu noqonaya waa ilaa haddii kale maxaa qaanuunka u geeyey haddaanu xalaal u arag ama sharciga ilahay inuu ka wanaagsan yahay aanu ictiqaadsanayn markaasaa sheekhu haddana istidraak buu samaynaya masaladii buu ka daba tegaya wuxuu odhanayaa qad yakunu aladii yaxmilu calaa dalika khawfan min unaasin aakhariin aqwى minhu ida lam yuطabiq fayakunu huna mudaahinan lahum faxiinaidin naquul ina hada kalmudaahin fi baqiyati اlmacaasi saa sheekhu wuxuu leeyahy waxaa suurtagala qaanuun inuu wax ku xukumo waxaa u geenayaa inay tahay baqa uu ka baqanayo dad kaleo isaga ka xoog weyn uu is leeyahy haddaad qaanuunkaa dabaqi weydo waxbay ku yeelayn doonaan ma xukunkay kaa qaadi doonaan marka haddee wuxuu noqonayaa mid arrintaa u sameeyey mudaahano raaligeli cid uu ku raaligelinayo ee mid xalaashanaya ama sharciga ilaahay ka fadilaya noqon maayo waxaanu la xukum noqonayaa buu leeyahay sheekhu dadka kale macaasida sameeye u sameeya mudaahanatan iyagoo cid ku raaligelinaya taas waa fara badanta qof arrinuu xaaraan u arka sameeya isagoo cid ku raaligelinaya marka kuwaasi ayuu xaaladaa la mid noqonaya hadalka sheekha maxaa ka cad waxaa ka cad kuwa qawaaniinta wax ku xukumaya inay suurtagal tahay inay xalaashanayaan sharcigana ay ka fadilayaan isla markaana ay suurtagal tahay inaanay xalaashanayn sharcigana aanay ka fadilahayn ee ay u geynayso baqadad ay ka baqanayaan iyo kuwa ay mudaahano u samaynayaan iyo xukum jacayl iyo waxyaabo la mida labada arrimoodba waa ixtimaashaa maadaama xaalkoodu labada arrimoodba uu ixtimaalo u dhici karo sharcan ma bannaan tahay in wax lagu gaalaysiiyo arrin muxtamila oo ixtimaasho gaalnimo gaalnimo inaanay ahaynna ixtimaasha taasi ayaynu waa in la isweydiiyo taa waxaa leenahay xaakimkaa yaxkum bilqawaaniin yaxtamil anahu kafir yastaxil wayufadil hada alqanuun cala sharci illah wayaxtamil anahu laa yastaxil walaa yufadilhu cala sharci illah wainamaa xamalahu cala dalika alhawa walkhawf waxub almansib labadaasuu ixtimaalaa ma banaantay arrin muxtamila inay gaalnimo tahay inaanay gaalnimo ahayn in wax lagu gaalaysiiyaa waa in su-aashaa la isweydiiyo waxaan leenahay laa yajuusu takfiir biamrin muxtamil ma banaana in qofka lagu gaalaysiiyo hadal ama ficil ama ictiqaad gaalnimo noqon kara oo ixtimaala inay gaalnimo uu yahay isla markaa ixtimaalana inaanu gaalnimo ahayn taana qaacidada noocaasana aimadu hore ayaa waxa weeyaan ay u dejiyeen ama ay uga hadleen oo sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi fa ina atakfiira laa yakunu biamrin muxtamil gaalaysiintu ma noqoto mid ku dhisan arrin muxtamila gaalnimo noqon karta gaalnimana aan noqon karin asaarim almasluul juska saddexaad safxada sagaal boqol iyo saddex iyo lixdan waxaa weliba waadixo mithaal tadbiiqiya tadbiiq camaliya wataa kalaamka imaamu shaafici raximah llah shaafici wuxuu sharaxaya xadiidkii qisadii xaatib ibnu abi baltaca nebi maxamed oo doonaya kufaaru quraysh inuu ku duulo ayaa xaatib ibnu abi baltaca warqad u qoray uu leeyahy wuu idinku soo socdaay iska ilaaliya oo ka digtoonaada markaasaa shaafici wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala xaatib markuu rasuulku ku uhi war arrintaa maxaa kugu kalifay wuxuu ihi wallahi igumay kalifin aan islaamka ka shakisnahay islaamka aan necebahay gaalnimada aan jecelahay iyo gaalada ee waxaa igu kaliftay arrin adduunyo marka arrintanuu ku dhacay xaatib waxay ixtimaasha ama ay u dhici kartaa laba siyood inuu xaatib run sheegayo ay ka dhab tahay oo adduunyo doonun arrintaa uu ku kalifay in xoolo iyo dad maka uu kaga yimi gaaladu ay u ilaaliyaan oo ay yidhaahdaan wallahi ninkaasi war muhim uu ina siiya inu abaalgudno xoolihiis iyo dadkiisa aynu badbaadino waxaa kale ixtimaashaa inaanay runtii ahayn ee been uu sheegayo oo arrintan gaalnima ay ku kaliftay nacayb islaamka u hayo iyo jacayl gaalnimada u hayaa marka arrinkiis muxuu noqday ficilkaa xaatib uu sameeyey wuxuu noqday mid ixtimaalo arrin gaalnimoa oo ah inay gaalnima arrintaa ku kaliftay iyo jacayl u qabo kufriga iyo nacayb islaamnimada u qabo isla markaana ixtimaala inaanay gaalnima ku kalifinee adduunye jacayl iyo waxaasi ay u geeyeen markaa rasuulku calayhi afdal salaati watasliim xaatib markuu yidhi iima geyn islaam nacayb iyo gaalnimo jacayl ee waxaa ii geysay adduunyo iyo maslaxaan ilaashanayey arrintaa muxtamilkaa rasuulu kuma gaalaysiin ee iska daaya buuhi run buu idiin sheegay idan xadiidka a'immadu waxay ka qaateen qaacido odhanaysa altakfiiru laa yakunu biamrin muxtamil qofkuna hadduu ku hadlo qowl hadal gaalnimo ixtimaala oo haddii si loo ego gaalnimo noqon kara haddii si kale loo fasirana gaalnimo aan ahayn ama uu sameeyo ficil haddii si loo ego gaalnimo ah si haddii loo fasiro si kale haddii loo fasirana gaalnimo aan noqonayn isaga ayaa la weydiinaya maxaad uga jeeda haddii sidii gaalnimada noqonaysay uu ku fasiro ficilkiisa ama qowlkiisa dee waa lagu gaalaysiinaya haddii sida kale uu ku fasirana ee gaalnimada aan noqon ahayna dee lagu gaalaysiin maayo hadihi qawaacid wa dawaabit muhima jiddan fii baabi takfiir oo ay tahay in la fahmo hadalka shaafici markaan idin akriyo wuxuu ihi shaafici fii hada alxadiid xadiid xaatib buu ujeedaa طarxu اlxukmi biisticmaali الdunuun waxaa laga qaadanayaa in la tuuro in male wax lagu xukumo tusaalahaan male qofka lagu gaalaysiiyo oo iminka ninkaa xaakimka qawaaniinta wax ku xukumaya waynu u malayn karnaa inuu xalaashanayo ama sharciga ilaahay uu ka fadilayo sida kalena way noqon kartaa marka mane male waxba lagu gaalaysiin maayo liannahu lama kana alkitaabu yaxtamilu an yakuuna maa qaala xaatib kamaa qaal markay warqadiisaasi noqotay xaatib mid noqon karta sidaa uu yidhi oo min annahu lam yafcalu shaakan fi lislaam inaanu u samayn shaki islaamka uu ka shakisan yahi wa annahu facalahu liyamnaca ahlah oo uu sameeyo uun si reerkiisa iyo xoolihiisa loogu ilaaliyo wayaxtamil an yakuuna zalla laa raqba can alislaam oo ixtimaasho arrintan inay tasin birraxasho ka dhacday saxaabigan oo aan ahayn nacayb islaamka u qabo saasay ixtimaasho waxtamala almacna alaqbax macnaha foosha xunna ay ixtimaashay macnaha foosha xun waa maxay in arrintaas ay u geysay nacayb islaamka u hayo iyo jacayl gaalnimada u hayo labadaasay ixtimaashay in arrintan gaalnimo ay u geysay iyo in arrintan ay u geysay sidaa isagu uu sheeganayo maslaxa adduunyo haddii ay noqoto inay u geysay waxa weeyaan nacayb islaamka u hayo iyo jacayl kufriga u hayo dee arrin mukafira bay noqonaysa haddii ay noqoto inay u geysay maslaxada adduunya sidaa uu sheeganayana dee arrin aan lagu gaaloobin bay noqonaysa ficilkiisana wuxuu noqday mid labadiiba ixtimaala inay taasi u geysay iyo inay taasi u geysay wuxuu leey waxtamala almacna alaqbax kana alqawlu qawluhu fima xtamala ficluh qowlkiisii baa la qaatay isagu uu ku fasiray ficilkiisa muxtamilka ah qofku hadduu la yimaado ficil ama qowl sariixa waan fasirayaa sidaa ugamaan jeedin dee laga yeeli maayo oo hadduu si cad ilaahay u caayo laga yeeli maayo sidaa ugamaan jeedin sida mid baa wuxuu yidhi facala allahu birasuul facala allahu birasuul rasuulka inkaari ha ku dhacdo balaaya ha ku dhacdo siduu qaadi ciyaad uu ku sheegay kitaabkiisa ashifaa markaasaa la yidhi maada taqul yaa caduw allah war cadowgii ilahu maxaad leeday markaasuu yidhi rasuulkaan u jeedo miyaad garanaysaan dibqaloocaan uga jeedaa bu miyaa laga yeelayaa kaa laga yeelma waayo ficilkiisaan muxtamil ahayn oo qowlkiisaasi inuu rasuulka oo nebi maxameda uga jeediyo inuu dibqalooca uga jeedo ma ixtimaalay ee wuxuu ku cadiya rasuulka laakiin xaatib ibnu abi baltaca ficilkiisani muxtamil buu ahaa isagu markaa qowlka ama ficilka ama ictiqaadka muxtamilkaa qofka yidhi ee uu ka soo fulay siduu isagu ku fasirto marka la weydiiyo ayaa laga aqbalayaa daahirkiisaas hadday noqoto sida kale lagu gaaloobayo inuu uga jeedo hada fima baynahu wa bayna allah laakiin naxnu naxkum bidawaahir wallahu yatawallaa asaraa'ir innagu inta ay noo muuqataynu xukumayna wixii inaga qarsoonna ilahay baa subxana wa tacaala loo daynaya wuxuu leeyahay shaafici raximah llah waxakama rasuulu llahi fiihi bian lam yaqtul walam yastacmil calayhi alaklab rasuulku wuxuu ku xukumay xaatib in aanu dilin isla markaana aanu u isticmaalin sida aqlabka oo dadka had iyo jeeraa leh xaaladaasoo kale qofka nebi maxamed warkiisii gaalada gaadhsiiye yihi nebi maxamed baa idinku soo socda iska ilaaliya sida khaalibkii waa maxay ee innaga aynala noqonayso inuu islaamka necab yahay soo maha kufriga iyo gaalnimadana uu jecel yahay inay guulaysto kor ay noqoto haddana rasuulku maadaama ficilkiisu muxtamil ahaa taa kumuu xukum siin bal qowlkiisii buu ka aqbalay rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim lamana odhan karo sida dadka qaarkood ay yidhaahdeen dee ilaahay baa nebi maxamed u waxyooday xaatib inaan arrintan gaalnima u geyne maslaxa adduunyaa u geysay rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim axkaamtan daahirkee muuqata ee dadka uu ku xukumayo ama uu ku kala xukumayo wax si gaara loogu waxyoodo shaksi gaara looga sheegay cidba kuma xukumi jirinba wixii qofka ka daahira ayuunbuu ku xukumi jiray taana maxaa u daliila waxaa u daliila munaafiqiinta qaarkood buu ilaahay u waxyooday nebi maxamed inay munaafiqiin yihiin oo rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim xudayfa ibnulyamaan uu u sheego uu ku siraystay oo saxaabadu ay u iman jireen ay odhan jireen ma nagu daray xudayfaw rasuulku munaafiqiintu kuu sheegay rasuulku waa ogaa inay yihiin munaafiqiin nifaaqan ictiqaadiyan haddana xagga xukumka markay noqoto wixii ay sheeganayeen ay muujisanayeene islaamnimoa ayuunbuu ku xukum siiyey oo rasuulku ma odhan waxaa lai waxyooda aan ogahay kuwan inay qalbiga munaafiqiin ka yihiin waayo taasi dadka kale waa mid aanay ogeyn oo ka qarsoon intaa dadku ay og yihiin ee u muuqata ee arkaan ayuunbuu dadka ku xukum siin jiray hadalkaa shaafici kitaabul um ayaad ka eegi doontaa mujalladka afraad sabxada laba boqol sagaal iyo afartan waayo mithaal ama tusaale kale imaamu axmed ayaa waxaa la weydiiyey can rajulin samica mu'adinan yaquul ashhadu ana muxamadan rasuulu llah nin baa wuxuu maqlay nin eedaamaya oo le ashhadu ana muxamadan rasuulu llah markaasuu yidhi kadabta been baad sheegtay hal yakfur baa la yidhi ninkaasi ma gaaloobaya ninkaan ninka eedaamaya le ashhadu anna muxamadan rasuulullah been baad sheegtay ku yidhi ma gaaloobaya imaamu axmed wuxuu yidhi laa laa yakfur maya gaaloobi maayo limaada lijawaasi an yakuuna qasdu takdiib alqaa'il waayo waxaa bannaan inuu qofka hadalka le uu beeninayo uu leeya been baad sheegaysaaye ma qirsanid maxamed rasuulkii ilaahay inuu yahay nacam an yakuna nacam lijawaasi an yakuna qasdu takdiib alqaa'il fi ma qaal laa fi asli lkalima oo aanu qasdigiisu ahayn inuu leeyahay waa beentaayo maxamed rasuulkii ilaahay maaha fakaanahu qaala anta laa tashhad hadihi shahaada ninkaa mu'adinka ashhado ana muxamedan rasuulullah leh ku yidhi been baad sheegtay hadalkiisaasi muxuu ixtimaalaa laba macne inuu u jeedo waa beentaayo nebi maxamed rasuul ilaahay soo diray maaha hadduu sidaa u jeedo maxay noqonaysaa gaalnimo waxaa kaloo hadalkiisaasi ixtimaalaa inuu leeyahay waa beentaayo adigu ma qirsanid maxamed rasuulkii ilahay inuu yihi maxamed rasuulki ilaahay uu yahaye laakiin adigu beenba afku baad ka leeda waa beentaayo ma qirsanid idan ixtamala qawluhu ixtimaalayn soo ma imaamu axmed muxuu yidhi lama gaalaysiinayo waayo dee qowlkiisa ixtimaalka noocaasi ayaa galay yustafsar waxa le maxaad uga jeedaa isagaa la weydiinaya hadduu dha waxaan uga jeedaa maxamed rasuulkii ilaahay ma aho qofka rasuul ilaahay ku sheegaa waa beenaale waa gaal qofkaas hadduu idhaahdo waxaan uga jeedaa ninkaasaa beenaalaah ma qirsana inuu maxamed rasuulkii ilaahay yahay waa beentii markuu leey waa ashhadu anna maxamed rasuulullah markaa miyuu kufriyaya kufriyi maayo haddii ninkaasi sidaa uu sheegaya uu yahayna waaba saxsan yahy haddaanu hayna dee qof muslima mid meel kaga dhacay oo dambaabay ayuunbuu noqonaya waa mithaal waadixa ibnulqayim baa ku soo roray badaa'icu lfawaa'idka kitaabkiisa la idhaah mujalladka juska afraad waa juska maaha mujalad juska afraad safxada labiyo afartan marka waxaa hadalkaa aimada inooga caddaaday qofka qowlkiisa ama ficilkiisu hadduu ixtimaalo arrin gaalnimo ah isla markaana uu ixtimaalo arrin aan gaalnimo ahayn inaan la gaalaysiin ahayn ilaa xataa yustafsar huwa ilaa isaga laga tafsiir dalbo waadix lakum hadi alqaacida altakfiir laa yakunu biamrin muxtamil qodobka shanaad wuxuu yahay waxaan la idhaha horta qawaaniin sharciga khilaafsan in la dejiyo dadka lagu kala xukumaa ama ha badnaato ama ha yaraatee talow taariikhda islaamka hore ma u soo martay casrigii isticmaarka ka horreeyey oo isticmaarkii bilaad alislaamiya qabsaday dhaxalka uga tegay waxaa ka mid a qawaaniinta baatilka ilaahay sharcigiisa khilaafsan laakiin waa in la isweydiiyo qabla alisticmaar duwal islaamiya caalamka ay ka jireen wax qawaaniin wadciya ay talow ma soo martay haddii ay soo martayna ahlulcilmigu maxay ka yeeleen wax ma ku gaalaysiiyeen mise kumay gaalaysiin ilin lanaa uswa biahli ilcilm waxaa shakila-aana qawaaniin wadciya inay soo martay yacnaa qabla quruun inay umal islaamiya ku bilaabantay qawaaniintan wadcigii يعني قرون كهر قبل الاستعمار في زمن الخلافة ayaa alqawaa'in alwadciya ay ku bilaabantay fi lislaam ha kala badbadnaato marba way sii kordhaysa laakiin alqawaa'in alwadciya waxay bilaabantay min zamanin qadiim fii zaman waxa weeyaan alkhilaafa qawaaniinta waxaa ka mid a min amhilati dalika wadcu aldaraa'ibi walmukuus alatii ibtuliyat bihi kathiir min bilaadi almuslimiin mundu zamanin qadiim waxaa la idhaha cashuurta cashuurta waxaa la idhaahdaa waxaynu ognahay inay sharciga ilaa khilaafsanta ilaahay dadka wuxuu ku waajibiyey seko xukuumadda waxaa ilaahay u baneeyey dadka sekada inay ka ururiso laakiin waxa cashuur la ydhaha dadka in laga qaadaa waa muxaram bal gabadhii sinaysatee toobad keentay rasuulku wuxuu tilmaamay inay toobad keentay faqad taaba tawba low taabahaa saaxibu maksin lanafacatu inay toobad keentay toobad cashuur ururiyuhu hadduu toobad keeni lahaa anfici lahayd a'immadu waxay leeyihin xadiidka markay sharaxayaan qurtubi oo kale iyo nawowi iyo muslim buu ku jiraa xadiidku saaxibulmaksiga iyo zaaniyaddii waxaa la tilmaamay saaxibulmaksigu inuu dembi dembi xun yahay limaada waa likatrati alxuquuq almutacalliqa bih ninka toban sannadood ama shan sannadood cashuur dadka ka ururinayey oo xoolahooda oo aanay iyagu raalli ku ahayn ka qaadayay xuquuq intee leeg baa ku tacalluqday xataa hadduu is idhaha xuquuqdii dadka u celi ma celin karo meeluu ka noqdaa ma jirto garanba maayo wax la celin kara maaha marka waa dembi aada iyo aada u weyn in cashuurta haddaba qaanuun laga dhigaa maaha mid imika bilaabantay mundu zamanin qadiim bay bilaabantay xataa waxaad ku arkaysaa manaa kutub alfiqh iyagoo waxa weeyaan tilmaamaya xataa waxa weeyaan kutubta waxa weeyaan fiqhu shaaficiya bal waxaad akridaa kifaayat lakhyaarka matni abi shujaaca lagu sharaxo bal akri alxisni sheekha la idhahdaa uu leeyahy qadiyadda mukuusta ama cashuuraha a'immadii iyo xukaamtii iyo walaaddii waktigiisa joogtay sida uu tilmaamay in nidaam ay ka dhigteen dadka ay ku khasbaan laa shaka walaa raba inay ti qaanuun wadciyo sharciga ilaahay khilaafsan goormay bilaabantay wakti hore ayay bilaabantay waxaana shakila-aana xaakimka qaanuunka cashuurta ku saabsan dejiyey dee inuu dadka ku khasbaayey ku sandullaynayay qofka bixin waaye waxa weyaan la ciqaabayay sida qawaaniinta maantaba qofka khilaafa dadka dejista wax ku xukuma ay u ciqaabaan dadkana ay ugu ilzaamiyaan ay ku khasbaan qawaaniinta inay fuliyaan wa maca dalika arki may sida ahlulcilmiga cid ka mida fi taariikhi alislaami amhilo kaliya tusaalayaal kaloo fara badanna waa laga helayaaye oo tidhi xaakimku hadduu dejiyo qaanuun walow qaanuunka cashuurahaba ha noqdee mujarad dejintaa qaanuunka iyo ku xukumka uu ku xukumayuu ku gaaloobaya ahlulcilmiga ka soo heli maysa qodobka lixaad wuxuu yahay haddii la idhaha qaanuun dejinta ama qaanuun ku-xukumista oo qura ayuu xaakimu ku gaaloobaya iyadoo wax kaloo lagu gaalooba aanay u raacin waxaa taa ka laasimaysa oo ka dhalanaysa in la gaalaysiiyo cid ahlu sunnuhu ay isku waafaqsan yihiin inaanu gaal ahayn oo xaakimka qawaaniinul wadciya dejinaya ama ku xukumaya un baynu eegaynaaye aynu eegno dadka kale ee waxaa la idhaha aljariima almunadama ku kaca aladiina yuqaninuun aldunuub waljaraa'i calaa sabiili almithaal nin baa wuxuu samaystay koox toban nina wuxuu isaga ayaa waxa weeyaan madax u ah ikhtaaruuhu amiiran calayh adaa madaxna waabay yidhahdeen waxaa markaa ay ku tashadeen inay shufto noqdaanoo dadka ay dhacaan waddada ay u galaan wixii soo mara waa dilayaan waana baadhanayaan dumarkana waxaa laga yaaba inay kubsadaan nidaam iyo qaanuunna waa dejisteen ay ku kala socdaan kooxdaa yare waxa weeyaan shuftada ah adaan noo amiire hebello waa ku xigeen wixii aynu soo hello saasaynu u qaybsanaynaa waa qaanuun mogta wixii aynu soo hello saasaynu u qaybsanaynaa dadka saasaynu ka yeelaynaa oo qaanuun bay dejisteen kooxdaas laa shaka inay dembiiliyaal yihiinoo xaddulxiraaba lagu qaadayo xadkii iyo ciqaabkii shareecadu ay u dejisay shuftada laakiin ahlu sunna waljamaca waxay isku waafaqsan yihiin inaanay kufaar ahayn muxaaribiintu kuwa xiraabada waxa la dhaha ma shuftanimada ku kacaya inaanay gaalo ahayn oo dembigaasoo qura aanay ku gaaloobayn ba ahlu sunna isku waafaqsay fama alfarqu yaa tura muxuu yahay farqiga haddaba udhexeeya labadaas xaakimkan ummadda u taliya qaanuunka baadilkaa dejistay iyo ninkan tobanka nin u taliya ee shuftada ee qawaaniinta baadilkaa dejistay lima yakfur hada walaa yakfur hada muxuu kani ugu gaaloobaya qaanuunka kanina aanu ugu gaaloobahayn hoos uga soo daadeg amhila waaqiciya inu fahmi karno aabbe reer ka mas-uula ayaa reerkiisii wuxuu ku maamulaa yacanaa nidaam sharciga khilaafsan ayuu ku maamulaa tusaalehaan reerkiisii baa wuxuu u dejiyey qaanuun sharciga khilaafsan wuxuhi guriga markaad soo gashaan aabbo ee hebello shaqada uu ka yimaado heblaayana ay waxbarashada ka timaado waxaad u baahantihin maskaxda inaad u raaxaysaan muusig shita iyo hees maalin walba markaad guriga soo gashaan hablahaygow xaragadu aad ba u fiican tahay guurdoonna iyo calafdoonna waa tihiin markaad guriga ka baxaysaan dharka u quruxda badan xidha cadarkiiyo unsigana ogaadoo ha ilaabina raggay aada u soo jiidaane qawaaniin wadciyoo noocaasoo meedhana buu reerkiisii u dejiyey hal yakfur bi haada ma odhanaysaa waa kufriya mise mise ka mansabka iyo kursiga ku fadhiyo bay axkaamtani khusaysaa oo adiga reerkiisa qawaaniinta u dejiya ma khusayso miya waayo ka soo soco taas mudiiru madarasa nin madarasad mudiirkaa ayaa wuxuu u dejiyey qaanuun sharciga khilaafsan wuxuu ku yidhi ardaydii habluhu madarasada ha ku yimaadaan madax qaawani inamaduna ha ku yimaadaan surwaal bawdada bartankeeda u jooga fasalada hablaha iyo inamada lama kala saari karo waa inay isdhex fadhiistaan inan kastaba waa inuu inan dhinaca saaro alaysat hadihi qawaaniin wadciya mukhaalifa lisharci illah hal yakfur biha maku kufriyaya waayo soo soco masjid masaajidkaynu soo gelinayna mas-uulu masjid nin masaajid ka mas-uula ayaa masaajidkii qawaaniin ilaahay sharcigiisa khilaafsan u dejiyey oo tusaale ahaan wuxuu yidhi masaajidkaasoo ma aragtid dersi laguma akriyi karo inanka masaajidka aan u dhiibayow dersi laguma akriyi karo maa yajuus dersi masaajidka laguma akriyi karo qof masaajidka dadka ka wacdii karaana ma jiro qawaaniin noocaasa buu u dejiyey oo mukhaalifa lisharci illah in masaajidka ilaahay la cadilo dersina aan lagu akriyin dadkana aan laga waanini waxa weeyaan laa shaka walaa rayb inay tahay arrin sharciga ilahay khilaafsan lakin mas-uul hada almasjid hal yakfur bi hada maku kufriya arrinta noocaasi maku gaaloobaya marka wadcu lqawaaniin meel fogun ha ka eegin nidaamyadan dadku ay dejisanayaan o dham waa qawaaniin wa ima an takuna muwaafiqan lisharc wa ima an takuna mukhaalifan lisharc ama sharcigay waafaqaysa ama sharcigay khilaafaysa isku xukun way noqonaysaa taa xaakimka iyo taa waxa weeyaan qoladaa shuftadaa kaa u taliya iyo aabbahan guriga ka taliya iyo mudiiru lmadarasa kulluhum qawaaniintoodas isku xukumay noqonaysaa isku meel bay maraysa fa minayna laka tafriiq xaggaa aduu tafriiqa aad ka keentay ta xaakimkana aad kufri akbaro mukhrij min amillah aad kaga dhigaysid tadada kalena aad odhanaysid waa waa dunuub yacani aan lagu kufreeno miladiiyo diinta aan lagaga baxaayo waxaa kaloo ka mid a masaladan maanaa gaar ahaan shubahaadka dadka qaarkood waxay odhanayaan arrintani waa tabdiil tabdiil macnihiisu muxuu yahay yacanaa sharcigii ilaahay buu iska dhigay wuxuu ku bedeshay qawaaniin wadciya waxaa la idhaahdo tabdiilkuna waa kufri ama waa gaalnimo weyi waxaanu leenahay waxaa la idhahda istibdaalku macanaa wuxuu leeyahay macaani iyo aqsaam iyo qaybo mujarad qofku sidii xaq ahayd hadduu ka tago oo si kale waxa weeyaan uu ku dhaqmo dee taasi waa istibdaal biduuni shak wa tabdiil ninka guurkii iska daayey ee ilaa maalintuu qaan gaadhay ilaa maalintuu ka dhimanaya yazni faqad istabdala azina binikaax faqad istabdala azina annikaax min azina wuxuu ka ku bedeshay nikaaxi zina ayuu ku bedeshay walaa shaka walaa rayb qof kastoo ilaahay caasiya inuu istibdaal sameeyey oo taacadiibuu ayuu iskaga tegay muxuu ku bedeshay macsiyo wa kullu xaakim bikayri ma anzala allah waa mustabdil wey mid kastoo ilaahay sharcigiisa waxaanay wax ku xukumaana faqad istabdel xaakim bikayri maa anzala allaga adlada tafsiil baa ku jira haddaanu qaanuun dejisan ma cidluu fadhiistay soo dadkii kale xukumi maayo waxaanu dadka ku kala xukumayaa soo ma wax sharciga ilaahay khilaafsan haddaba tabdiilka lagu gaaloobaa ee ahlucilmigu ay tilmaameen in lagu gaaloobayaa waa haddii qofku uu la yimaado wax sharciga khilaafsan oo haddana taa uu raaciyo ilahay inuu ku been abuurto u idhaha sidana sharcigii ilaahaya oo xaakimku sharcigii ilahay buu ka tago waxbuu ku xukumayo wax kaluu wax ku xukumaya haddana taa wuxuu raaciyey iftirac cala allah inuu ilaahay ku been abuurto oo wuxuu leeyahay dastuurkan iyo qawaaniintan hadda sharciga khilaafsan ayuu dadkii ku leeyahay waaba diintii ilaahayba iyadaa sharcigii ilaahay soo dejiyey kaasi waa kufriyaya wuxuu ku kufriyayaa maha mujaradu tark uu sharcigii ilaahay ka tegay oo wax kale uu uu u tegey waxa uu ku kufriyayaa waa maxay waa alkadib waaliftirac cala allah waa been abuuradka ilahay ku been abuurtay a'immaduna taa waa caddeeyeen oo wuxuu leeyahy ibnulcarabi raximahullah in xakama bimaa cindahu hadduu wax ku kala xukumo waxaa isagu uu dejistay calaa annahu min cindi illaah isagoo ka dhigaaya inuu xagga ilaahay ka yimi fa huwa tabdiilun lahu yuujibu alkufr waa bedelitaan gaalnimo keensanaysa xakama bimaa cindahu calaa annahu min cindi illaah xaakimka dastuur ama qaanuun sharciga ilaahay khilaafsan dejista oo haddana taa raaciya inuu ilaahay ku been abuurto uu leeyahay waa kii ilaahay soo dejiyey kaasi waa kufreeya waayo iftara cala allah ilaahay buu ku been abuurtay axkaamu qur-aanka hadalkaa laftiisa ayuu sidiisa usoo naqlinayaa shinqiiti raximahullah adwaau lbayaanka jiska koowaad safxada toddobiyo afartan sheekhu islaam ibnu taymiyana majmuucu alfataawaha jaladka saddexaad safxada laba boqol sideetan lix sideed iyo lixdan wuxuu ka warramayaa anwaac asharaa'ic sula athaalitu waa sharcu lmubadel nooca saddexaad waa sharciga mubadelkaa sharciga mubadelka waa maxay wa huwa alkadibu cala allahi warasuulih aw cala annaasi bishahaadaati zuur wa naxwiha waadulmi albayin faman qaala qofka yidhaahda ina hada min sharci illaah dulmiga iyo shahaadatu zuurka iyo waxaan diinta ilaahay ka mid ahayn oo isna uu og yahay inaanay ka mid ahayn qofka ilaahay ku been abuurtay yidhaahda diinta ilaahay bay ka mid tahay faqad kafara bilaa nisaac faman qaala ina hada min sharci illaah faqad kafara bilaa nisaac idan qofku shaygii sharciga ahaa tegista uu ka tegey ee mid kale uu ku doorsaday haddii uu raaciyo ka aan sharciga ahayn inuu ilaahay u tiiriyo inuu yihi ilaahay baa sharciyeeyey oo ilaahay uu ku been abuurtay waa ku kufriyaya waa sidanuu ilaahay sharciyey walow arrintaasi marka hore yaani sideeda gaalnimo u ahaani mithaalu daalika ninbaa yashrabu alkhamr khamriguu cabbaa markaasuu cabbitaankaa wuxuu ku darsaday inuu leeyahay ilaahay baa xalaaleeyey khamriga ama diinta ilahay bay ka mid tahay khamriga in la cabbaa haadaa yakfur laakiin hadduu mujarad khamri cabbitaan arrinkiisu uu yahay oo aanu ilaahay u tiirinahayn oo ilaahay aanu ku been abuuranahayn nin dembaabay buu noqonaya dee kufri maayo gaaloobi maayo waxaa kaloo ka mida waxa weeyaan shubahaadka in la yidhaahdo yacanaa qawaaniinta waxaa ka laazimaysa istixlaal in la xalaashado alxukm bigayri ma anzala allah sababta siday uga laazimaysaana waxay tahay dadkiibu wuxuu siinayaa xaakimkii tarkhiis ogolaanshu u siinayaa wax sharciga ilaahay khilaafsan miyaanay taasi markaa noqonayn xalaale inuu xalaaleeyey wax ilaahay xaaraantimeeyey bal dadkiibuu ku ilzaaminayaa shay sharcigii ilaahay khilaafsan baa intuu qaanuun ka dhigto dadkiina uu ku ilzaaminaya oo ilowba ilow fuliyo sameeya qofka fuli waayana ciqaabkaasaa la marinaya waxaa leedaha shaki kuma jiro qofka xalaashada shay xaaraana oo inuu xaaraan yahay laysku waafaqsan yahay inuu kufriyey gaalnimo weyn oo millada lagaga baxo bil itifaaq shardigu waa maxay shaygaasi inuu xaaraan yahay waa in laysku waafaqsan yahay lakiin haddii laysku khilaafsan yahay oo qofku uu yidhaahdo waa xalaal laa yakfur mithaaluha annabiid waa nawcun min almuskir yacanaa culimadu waa isku khilaafeen asxaabu ra'yi madhab bay ka leeyihin haddana laguma takfiirin wakadalika waxa weyan waxa la dhaha ribada riba nasiya iyo riba alfadli bay uqaybsanta riba nasiya waa la ysku waafaqay inay xaaraanta riba alfadli xataa saxaabada qaarkood baa yidhi xaaraan ma marka riba alfadli qofka istixlaashada ta'wiilan lama takfiirinayo liannahu laysa amran mujmacan calaa taxriimi ma aha arrin inay xaaraanta dee la ysku waafaqsan yahi markaa qaydkaasi waa muhim amran mujmacan calaa taxriimihi waa inuu noqdo arrin inay xaaraanta laysku waafaqsan yahay ka xalaashadaa waa gaaloobaya a'immaduna taa waa caddeeyeen shekhu islam ibnu taymiya wuxuu yidhi man facala almaxaarima mustaxilan laha fahuwa kaafir bilitifaaq qofka sameeya waxyaabaha xaaraantaa isagoo xalaashanaya waa gaaloobay si laysku waafaqsan yahay saarim almasluulka juska saddexaad sabxada sagaal boqol koob iyo toddobaad majmuucu lfataawaana hadalkaasoo kalea ku qora waa soo naqlinay alimaam ibnu baazna wuxuu yidhi ajmaca culamaau lislaam calaa kufri man istaxalla maa xaramahu llah aw xarama maa axalahu llah waxay culamaau lislaam isku waafaqeen inuu kufriyayo ka xalaashado waxa ilaahay u xaaraantimeeyey amaba se xalaaleeya nacam amaba se xaaraantimeeya wax ilaahay xalaaleeyey laakiin arrinta muhimkii waxay tahay in la ogaado ma huwa alistixlaal ma huwa daabit alistixlaal ana istixlaalka daabitkiisu waa maxay goormaa la odhanaya qofku arrintii xaaraan tahayd waa xalaashaday waa arrintaasi waa arrin muhima in la ogaado haddii kale qof kastoo arrin xaaraana sameeyaba waxaad iska odhan doontaa wuu xalaashado waa gaaloobay ayaad iska odhan doontaa a'imada waxa weeyaan ahlu sunnuu qadiiman wa xadiidan waxay tilmaameen istixlaalka ama xalaashigu inuu yahay arrin qalbiya halkee wax laga xalaashadaa yacnaa qalbiga istixlaalku inuu yahay alictiqaad bianna hada shaya xalaal wuu xalaashaday macnaheedu waxa weeyaan wuxuu ictiqaaday arrinkaasi inuu xalaalu yahay hada huwa daabit alistixlaal aqwaasha a'imada waxaa ka mid a ee daabitka waxa weeyaan tilmaamaysa qowlu shekhu islam ibnu taymiya wa bayaanu hada ana man facala almaxaarim mustaxila laha fahuwa kafir biاlitifaaq fainahu ma aamana biاlqur'aani man istaxala maxaarimah wakadalika low istaxalaha bigayri ficlin suu leey walistixlaalu xalaashigu waa maxay waa ictiqaad annaha xalaalu lahu waa inuu ictiqaado inuu shaygu xalaalu yahay idan istixlaalku waxa weeyaan waa arrin qalbiya oo ictiqaadi ah saarim almasluulka juska saddexaad sagaal boqol koob iyo toddobaatan waxaa kaloo fataawa alkubraa ama alfataawa almasriya markuu sharaxaayo xadiidkii uu rasuulku lahaa layakunana min ummatii qowmun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif ay yastaxiluuna daasuu fasiraya shekhu lislaam markaasaa wuxuu leeyahy walam yurid bilistixlaal mujarad alficl xalaashiga ugama jeedo shayga in la sameeyo rasuulku markuu leey way xalaashanayaan ugama jeedo way samaynayaan muusig la garaaco iyo zine iyo khamri la cabo ayay samaynayaan rasuulku ugama jeedo fa ina hada lam yazal mawjuuda fi nnaas way hadduu sidaa uga jeedo dee muu yidhaahdeen qoom iman doonaa sidaa samaynaya waayo dee intuba waa jirtay waktigii rasuulka iyo wakti ka horreeyeyba uma lafdu listixlaal inamaa yustacmalu fi lasli fi man ictaqada shaya xalaalan kelmadda alistixlaal waxaa loo isticmaalaa buu yihi qofka ictiqaado shaygu inuu xalaal u yahay alfataawa alkubraa juska lixaad safxada labiyo afartan ibnu lqayimna wuxuu yidhi faina almustaxila lishay huwa aladii yafcalu muctaqidan xilla qofka shayga la odhanaya wuu xalaashaday waa ka shayga samaynaya iyadoo taa ay ula socoto samayntaa iyo ficilkaa inuu ictiqaadsan yahay shaygaas inuu xalaalu yahay ikaatat lahafaanka juska koowaad sabxada saddex boqol labiyo sideetan haddaba qofka shaygii muxaramka ahaa ee markii hore aan lagu gaaloobi jirin gaalnimo sidiisa aanu ahayn sameeya isagoo ictiqaadsan inuu xalaalu yahay waa ku kufreeya waa istixlaalkaas laakiin qofka shaygii xaaraanta ahaa sameeya ee sidiisa aan gaalnimo u ahayn isagoon ictiqaadin inuu xalaal u yahay hada laa yakfur walaa yuqaalu inahu istaxal kaasi ku gaaloobi maayo mujarad hada alficil waa xalaashadayna lama odhan karo ibnulcuthaymiin baa waxaa la weydiiyey fii liqaa albaabi almaftuux juska saddexaad safxada toddobiyo sagaashan liqaagii kontonaad su-aasha kun boqol iyo siddeed iyo sagaashan maa huwa daabidu alistixlaal aladi yakfuru bihi alcabdu xalaashiga qofku la odhanayo wixii ilaahay ka xaaraantimeeyey buu xalaashado waa gaaloobay daabitkeedu waa maxaa qaacido ah oo lagu garan karaa sheekh wuxu le alistixlaal huwa an yactaqida xila maa xaramahu llah istixlaalku waa inuu ictiqaado wixii ilaahay ka xaaraantimey inuu xalaal yahy wa ama alistixlaalu alficiliyu amaa inuu ficil ahaan u xalaashado miya oo qof kastoo shaygii sameeyey dee ficil ahaan waa u xalaashaday laakiin qalbi ahaan ma u xalaashaday waa masalo kale fayundar low ana alinsaana tacaamala biriba tusaalu sheekhu soo qaadaya haddii qofku ribada uu ku tacaamulo laa yactaqid annahu xalaal isagoon ictiqaadsan inay xalaal tahay oo ictiqaadsanba inay xaaraan ka tahay laakinahu yusiru calayh laakiin ribadii waa samaynaya weligiiba ribuu ku tacaamulaya fainahu laa yukafar liannahu laa yastaxilu lama gaalaysiinayo waayo muu xalaashan oo muu ictiqaadinta inay xalaal u tahay walaakin low qaala ina ariba xalaal wyacni bidalika alriba aladi xaramahu llah fainahu yakfur lakiin hadduu afka ka yidhaahdo ribadu waa xalaal isagoo ujeeda ribada ilaahay xaaraantimeeye inay xaaraanta laysku waafaqsan yahay waa kufriyaya kaasi liannahu mukadibu lilahi wa rasuulih waayo kaasi wuxuu noqonayaa mid allah beeniyey iyo rasuulkiisa idan waa waadix istixlaalka macnihiis waa maxay waa alictiqaad biannahu xalaal waa inuu ictiqaado shaygani inuu xalaal u yahay wakadalika alcallaama saalex al shaykh kitaabka mukhtasar sharxi taxaawiya isna waxa uu tilmaamay istixlaalku inuu yahay وضابط الاستحلال اعتقاد كون هذا الفعل حلالا كون هذا الفعل حلالا استحلال كضابط كيس وحيا ما قاعدة لقو قران كرا وإنه اعتقاده آمين شيئا حلال وي وله صورتان لبا صورة نوالي لبا صورة شيخ الإسلام ابن تيمية لفتي ساكو شيئا صارم كهذا الكائن وآخرين الدبديس وأنا يدين قرين صورة كود وأن يعتقد كونه حلالا له دون غيره وهذه تسمى الامتناع suurada kood waa inuu ictiqaado shaygan inuu isaga xalaalu yahay dada kalena xaaraan uu ka yihi taana waxaa loo yaqaanaa kufrulimtinaac baa loo yaqaanaa kufrulimtinaac waa maxay qofkani wuu qirsan yahay shaygan ilaahay inuu xaaraantimeeyey shayganna ilaahay inuu waajibiye waa qirsan yihi laakiin wuxuu leeyahy aniga ilaahay igama xaaraantimayne inta kaleu ka xaaraantimeeyey aniga ilaahay igumuu waajibine caamadu ilaahay ku waajibiyey kufrulimtinaac baa la yidhahdaa tusaalaheeduna waxa weeyaan maa yafcalu bacdu hulaati suufiya hulaatu suufiya qaarkood waxay sameeyaan muxuu odhanayaa salaaddu waa waajib laakiin waxay waajib ku tahay caamatu nnaas khawaasta waajib kuma aha derajo marka la gaadho salaaddu dadka ay ka dhacda ayaa jirto anuu derajadii baan gaadhayo idinkay waajib idinku taho ilaahay idinku waajibiye aniga waajibiguma aha marka hada istaxalla tarka salaa mid baa wuxuu odhanayaa azina muxaram laakiin waxay xaaraan ka tahay yani caamatu nnaas amaa dadka gaadhay darajat lyaqiin iyaga xaaraan kama aha waa istixlaal kufru limtinaac baa la yidhahdaa taas athaaniyatu an yactaqida kanuu xalaalan muطlaqan lahu waligayri wahadi tusama atakdiib aw aljuxuud lmuطlaq suurada labaadna waxay noqonaysaa inuu dhaa anigii dadka kaleba xalaal bay noo tahy xaaraan nagama aha taana waa takdiib iyo juxuud baa lagu magacaaba buuhi sheekhu idan waxay noo caddaatay istixlaalku inuu yahay arrin qalbiya oo markaa aynaan inagu gaadhi karin oo aynaan ogaan karin dadka qalbigooda waxaa ku jira ile istixlaalku wuxuu noqday inuu qalbiga ka ictiqaado sheegayan inuu xalaal yihi qofka qalbigiisa inagu ma gaadhi karno inuu qofku ictiqaadsan yahay sheegan inuu xalaal u yahay oo uu xalaashaday maxaynu ku garan karnaa dee inuu isagu inoo caddeeyo sida uu tilmaamaya imaam ibnu cuthaymiin uu yidhaahdo xalaal bay arrintan ii tahay uu yidhaahdo laakiin isagii oo ficilkii xumaad samaynaya oo la soo taagan xaaraan bay iga tahaye haddana waan samaynaya waan dembaabsanahay ma odhan karna may may waa beentaa ee waad xalaashato qalbigaad ka ictiqaadsan tahay ina inay xalaal kuu tahay ma odhan karna inagu sidaas waxaana arrinta noocaasiya ay shareecada ku leedahay asal iyo daliil qadaayaadka waxa weeyaan ictiqaadigaa sida istixlaalkan oo kale yacnaa qaraa-in laguma binayn karo oo lama odhan karo war ninkan kontonka sannadood bangiga ribowigu uu shaqaynayey ribadaa uu muddadaa dheer kusoo dhaqmayay waxay daliilu tahay inuu xalaashaday lama odhan karo amaba se waxa weeyaan almujaahara ninkan fisqiga iyo macsiyada la jahraya ee la soo banbaxay oo waxaa la dhaha qaraa-intu ahar kuma laha fii macrifat ana hada shakhsa yastaxilu hada danba aw laa yastaxilu daliilkeeduna wuxuu yahay xadiid usaama ibnu zayd nin gaal ahaa oo muslimiin fara badan laayey ayuu usaama ibnu zayd seefta dul hadhiyey markaasaa ninkii wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa lah ashhadu anna moxamedan rasuulu llah usaama ibnu zayd wuxuu ictiqaaday in ninkani beenaale uu yahayo islaamnimada uu sheegana aanay ka dhab ahayn oo qalbigiisa aanay ku jirin muxuu u daliishaday taa usaame qaraa-in soo ma calaamado calaamadahaas oo ay ka mid tahay ninkani muslimiinta siduu u galay iyo usaama markuu eryaday inuu geed kaga meeraystay markuu is yidhi waxa weeyaan baar kuu bixi maayo ninkan ka badbaadi maysa inuu shahaateynka uu ku dhawaaqay goobta goob dagaal waxa weeyaan macarika inay tahay qadiyadan oo kalena hore umay soo marin usaame xukunkeeda muu hayn rasuulku miyuu ka yeelay qaraa-intaa usaame u daliishaday ninkaa islaamnimada afka uu ka sheegtay inaanay qalbiga kaga jirin abadan rasuulku muxuu ku uhi calayh afdal asalaati watasliim afalaa shaqaqta can qalbihi litaclama aqaalahaa am laa miyaad qalbigiisa jeexdid si aad u kala ogaato in si ay ka dhab tahay shahaadan uu ku dhawaaqay iyo inaanay ka dhab ahay si aad u kala ogaato marka rasuulu kama yeelin qaraa-intaa uu u daliishaday usaame ninkan islaamnimadu inaanay ka dhab ahayna qalbiga gaalnima ay kaga jirto bal rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim waa canaantay waxaanu u tilmaamay inay waajib ku ahayd hadalkaa inuu ka aqbalo saa awgeed baa wuxuu leeyay alkhaaabi fii macaalim الsunan wa fii qowlihi hallaa shaqaqta can qalbi daliilu calaa ana alxukma inamaa yajri cala aلظaahir wa ana saraa'ira mawkuulaة ilى اllahi subxaanah waxaa qowlkaa rasuula ku jira daliilina tusinaya dadka wixii ka muuqda uun in lagu xukum siinayo wixii u qarsoonna in ilaahay loo tala saaranayo loo deynayo hadalkaas oo kale ayaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala isaguna uu leeyahy masalada lafteeda haddaynu ku dabaqno alcallaama ibnu baas baa waxaa la weydiiyey caman laa yuxakim sharca allah ka aan sharciga ilahay waxba ku xukumayn faqaala laa yakfur ilaa ida istaxalla baabka saddexaad ee ka mid ah abwaab kitaab aliimaan min saxiixi albukhaari markuu sheekhu sharaxay sheekhu wuxuu yihi haddii aanu xalaashan ahayn gaaloobi maayo walow iddacaa annahu laa yastaxilla ninkaa qawaaniinta wax ku xukumaya hadduu inoo sheegto inaanu xalaashan ahayn fanaakudu bidaahiri kalaamihi walaa naxkumu bikufri hadalkiisa uu inoo muujistay ayaynu qaadanaynaa inuu gaaloobayna waxa weeyaan inagu ku xukumi mayno marka markaad leedahay qawaaniintan uu ku xukumaya waxay daliil u tahay inuu xalaashanayo wa haadaa hayru saxiix istixlaalku waa ictiqaad qalbigaana wax laga ictiqaadaa qalbigiisana ma ogid waxa uu kuu sheegtay inaad ku xukumto ood ku xukum siiso ayaana waajib kugu ah haddii baabkaa la furo oo samaynta dadku macaasida iyo jaraa'imta iyo dunuubta ay samaynayaan ama ay ku hadlayaan loo daliishado inay xalaashanayaan waxaa ka dhalanaysa takfiir ahli lkabaa'ir aladiina itafaqa ahlu sunna waljamaca calaa cadami takfiiri in la gaalaysiyo ahlu kabaa'irka ahlu sunnuhu ay isku waafaqeen inaan la takfiirin sheekh ibnu baaz raximah llah ayaa xiwaar dhex maray isaga iyo bacdu ducaat fi hadihi lmasala ayaa waxay yidhahdeen qaanuunkan caamkii wuxuu tusinaya inuu xalaashanayo markaasaa sheekhu wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo ka warrama ka zinaysanaya waxay taasi tusinaysaa inuu xalaashanaya haddii kale maxaa u geeyey guurkuu zinada ka fadilaya haddii kale maxaa u geeyey kan dadka xoolahooda xadayaa waxay taasi daliilu tahay inuu xalaashanaya haddii kale maxaa u geeyey haddii baabkaa la furo haddaanu xalaashanayn maxaa u geeyada haddii la furo dad alla qof kastoo dembi sameeye waxay noqonaysaa in samaynta ficilkaa xune ilaahay xaaraantimeeye uu samaynayo laga dhigo daliil tusinaya inuu xalaashanayo idan baabka waa inaan laysku furin istixlaalku waa arrin ictiqaadi oo qalbiya qofkana inuu ictiqaadsanya shaygan inuu xalaaliyo waxaynu ku garan karnaa inuu isagu inoo caddaysto hadduu sameeyo shaygaa dembigeed sidiisa gaalnimo aanu ahayn oo aanu odhan xalaal buu yahay bal uu la soo taaganya inuu xaaraan yahay oo dembi uu yahay innagu waxa weeyaan ma gaalaysiin karno halka ayaa insha allahu tacaala dersigu caawa inoogu joogi doonaa dersiga waxa weyaan jimcaha soo socda waxaynu ka hadli doonaa qadiyadda ku saabsan muwaalaat alkufaar mataa takunu kufran mukhrija min almilla wamataa takunu kabiiratan wa danban qabiixa muwaalaat alkufaar goorma ayay noqonaysaa gaalnimo diinta lagaga baxo goormaasi ayay tahay dembi weyn oo qofku milladiiyo diinta aanu kaga baxayn darsigeenna jumca insha allah sidaas ayaa ciwaankiisuu noqon doonaa wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allahu calaa nabiyina moxamed